kulankan ayaa waxaa looga hadlayay ka hortagga leexsashada gargaarka bani-aadinimo iyo bixinta adeegyada bani-aadinimo ee qoysaska danyarta ah ee ku nool guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka hirshabelle kulankan waxaa ka qayb galay qaar ka mid a bulshada ku nool magaalada jowhar qeybo ka socota hay-adaha gargaarka gobolka shabeellada dhexe iyo mas-uuliyiin kale xogeeyaha dowlada hoose ee magaalada jowhar iyo agaasimaha guud ee wasaarada gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka kulankan ee loogu qabtay magaalada jowhar annagu ka degmo ahaan aadaan ugu faraxsannahay inaan qayb ka ahaano barnaamijkan oo maxaa la yihahdaa lagu hortegayo ama lagu yareynayo arrimaha leexsashada gargaarka arrimaha leexsashada gargaarka haddaan in yar isdul taago siduu agaasimaha sheegay gargaarku sidee loo leexsadaa horta gargaarka bini-aadinimada waa gargaar loogu talagalay qof danyar ah ama miskiin qof maxaa la yihahdaa muwaadin ama muxsin ah ama hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini-aadinimada ay ugu talagaleen in wax loogu bedelo noloshiisa marka waxa lagu leexsan karana waxay tahay in gargaarkaas qofka inta uusan gaarin dhexda loo galo siyaabo badan iyo dhex loogu galaa ama ha ahaato qofka in ay lagu qasbo in uu ogolaado qofkan arrimaha gargaarka ka shaqaynayo ama ha ahaado cidda markaas meesha laga shaqaynayo mas-uulka ka ah ama ha ahaato hay-addii gargaarka bini-aadinimada ka shaqaynaysa shaqaalaheeda qayb ka mid ah laftirkooda ha ahaadaane in laga shaqeeyo qofkaas miskiinka ah ee ari baalkii gargaarka loogu talagalay yacni divide by two la dhaho qayb adaan ku siinaynaa qaybna annagaa noo soo celinaysaa marka waa wax aad u xun oo maxaa la yidhaahdaa bini-aadinimada iyo islaamnimada iyo muwaadinnimada maxaa la yihahdaa caqabad ku ah marka aadaan ugu faraxsannahay in arrimahan ee wasaaraddu hormuud u ahaato objectiveka shirkan ama halkaan aan u joogno wejigii labaad ee wadatashiga ku saabsan sidii looga hortegi lahay ama loo yaray lahay maxay ahayd arrimaha la xiriira edaviationka ama leexinta gargaarka bini-aadinimada kaasoo noqday arrin aad xaaladeen xasaasi ah guud ahaan soomaaliya sidaa ogsan tihiin xilliyadii dambe waxaa jirtay dadaalo la xiriiro in sidii lagu ciribtiri lahay ama looga hortegi lahay waxyaalaha gargaarka ee loogu talagalay dadka nugul kuwaasoo maxay ahayti wajahayo arrimo leexin ama dadka loogu talagalay aan gaaraynin marka insha allah miitingkeen wuxuu ku saabsanaan doonaa arrinkaas sidaan uga tashan lahayne task force ama committee oo heer degma iyo heer state ah oo arrimahaasi loo xil saaray sidii uga qayb noqon lahaan yarayntooda oo wasaaradaha iyo hay-adaha arrimahan ka shaqeeyo waajibaadkooda iyo rooliskooda insha allah ayaan halkaan ku kala qaadan doonaa arahadaasaan isdhaafsan doonaa shirka insha allah wuxuu ku saabsan doonaa inahaas aadaa umahadsantihiin waxaan rajaynaya insha allah inuu ka soo bixi doono qorshooyin iyo istaraatiijiyooyin lagu hagaayo qaabka lagu yareyn lahay leexinta arrimaha gargaarka dhinaca kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka hirshabelle cumar maxamed cumar gaabo ayaa ka digay leexsashada gargaarka waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in si wanaagsan looga shaqeeyo bixinta adeegyada bini-aadamnimada wuxuuna sheegay in ay dardargelin doonaan sidii adeegyada bini-aadamnimo loo gaarsii lahaa dadkii mudnaa
sida la wada ogyahay gargaarka dadka loogu talagalo waa dad dhibaataysan oo daruufaysan ama fatahaad ha ku dhacdo ama abaar ha ku dhacdo ama si kale musiiba ha ugu dhacdo saasay tahayne marka gargaarka lasoo dhiibo boqolkiiba toban ataa ma dhamba inta soo gaarayso qofka intii loogu talagalay soomaaliya hadda meel walbo ama shir walbo waxaa loo yimaado waxay tahay sidii loo yaray lahay leexsashada gargaarka meel walbaa shirarkaas lagu qabtaa kan keliya ma aha annaga hirshabeelka aan keliya ma ahan sidaan ognahay etoobiya hadda gargaarka waa laga jare sababaha loogu jarin waxay tahay cunto leexsashadaas annagana hadda qarkaan u saarana arrimahaas inay nagu dhacaan saas darteed waxaa loo baahan yahay in dadaal dheeri la sameeyo dadka dadaalkaas inay sameeyaan la rabana ma aha qofka gargaarka la geersiinaye waa dowladdii waa hay-adihii waa dadka macquulka ee wax fahmaya kulankan looga hadlayay ka hortagga leexsashada gargaarka iyo bixinta adeegyada bini'aadanimo ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada jowhar wasaaradda gargaarka hirshabeelle iyo mas-uuliyiin ka socotay hay-adaha gargaarka gobolkan shabeellada dhexe